الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركii saddexaad ee kitaabka safiinatu salaat waxaa laga soo hadlayey shuruudii baa laga soo hadlayey markaas shuruud labaiyo tobanah ayaa jidha shuruudii shardigii labaad ayaan ka bilaabaynaa athaani midka labaad insha allahu tacaala athaani midka labaad dahaaratun dahaaro weeyaan oo bil dahaaro qaadasho weeye bilwuduu'i iyo walgusli waxay ka dhigan tahay dahaarat lacdaa xubnihii afarta ahaa ee laga weysaysan jiray inay dahaaro qabkooda weeyaan filwuduui bilwuduu'i weesada iyo walqusli qubayska haddii qofku mayri lagu leeyahayna waa jirkoo dhan jirkoo dhan inuu mayro weeyo qubayso marka xadadka yarna weesadaa ku filan kan kalena waa qusliga iyo mayrashada haddii la waayana booraysi baa imaanaya meesha booskeeda qofku isagoo halmaansan hadduu iska tukado aan weeso qabin haddee qasadkaas ku dhacay tuko inuu ajar ka he buu ajar ka helayaa ficilkuu sameeyey ka heli maayo la-anna ficilkan waxaa la rabaa inuu dahaaro qabo mana dahaaro qabo ficilkan yuusan ka helina qasadka iyo qur-aanku akhriyey buu ka helayaa hadduusan junub ahayn adkaarta iyo wuxuu akhriyay waa laga ajarsiinayaa amaa salaaddii waa laga rabaa weli salaaddii bahaaraa shardi ahayd mana uu tukan ama alwuduu'u wuduugu fa furuuduhu faralyaalkiisu sittatun lix weeyaan wuduuga faralyaalkiisu waa lix furuud iyo arkaan hadda halkaan isku mid weeye oo qofka caafimaadka qaba iyo qofka kaleba lixdaana waa laga rabaa alawalkan ugu horeeya niyatu dahaarati dahaaro inuu niyeyso wey markuu weesaysanayo dahaaro inuu niyeyso wey lisalaati salaadna u dahaaro qaadanayo salaad inuu u dahaaro qaadanayo waa inuu niyeyso ow amase rafcilxadai niyatu rafcilxadai xadad iska koryeelidiis niyadeeda weeyaan wuxuu niyeysanayaa markuu weysaysanayo salaad inuu dahaaro qaadanayo ama xadad inuu iska koryeelaya xadad ilaa ma weyse qabini xadad inuu iska koryeelayo taas buu niyeysanaya ayib xadadka inuu iska koryeelaya ayuu niyeysanaya niyadaasoo la imaanaya aw amase naxwihimaa awdaasoo qaar ka tageen aw amase naxwihimaa labadaa wixii la mid a labadee niyatu dahaara lisalaat ama niyatu rafci lxadad wixii labadaa la mid a buu niyeysan karayaa fard alwuduu iyo istibaaxata salaad iyo wixii maaragtay wuxuuna ka niyeysanayaa bilqalbi qalbiga qalbiga weeyaan niyada booskay deganta wax laga niyeysaa waa qalbiga carabku wuxuu akhriyey waxba fiiran male mar haddaan qalbigu joogin markii qalbigu joogo haa laakiin iyadoo aan qalbigu joogin haddii carabku wax laga yiraahdo carabkii keliya kuma filna waxma tarayo gormoona niyeysanayaa maca awali ghaslin mayri kan u horeeya macis oo min alweji wejiga xaggiisa ka ad xubinka u horeeyo wejiga marka la mayrayo buu niyeysanayaa inuu weyseysanayo athaani midka labaad oo shuruuddii ka mid a may shuruuddii maaha faralyaalkii lixda ahaa baa ina soo dhex galay ama alwuduu'u fa furuuduhu sittatun lixdaasaa marka hore la tirinaya shuruuddii oo socotaa lixdan soo dhex gashay weesadii baa lixdan iska leh midka horeeya waa niyadaas athaani midka labaadna kaslulwejhi wejiga oo la mayro weeye maca mabda'i tasdiixi اljabhati jabhadu waa wejiga wejiga fidsanaantiisa tasdiix fidsanaantiisa bilowgeeda makaanu bilowgeeda meesha wejiga fidsanaansiintu fidsanaantiisu ka bilaabto waa meesha timuhu ka baxaanoo wejigu markau dhammaado madaxa laga galo meeshaa laga bilaabo weye weji ilaa muntaha dakni lafgareedku meeshuu ku dhammaaday laga soo gaarayo oo lafgareedku meesha kusoo dhammaado in lasoo gaaro wa min aluduni dheg laga bilaabo weeye ila luduni dhegta kale laga gaaro dheg ilaa ka dheg dheg ilaa dheg kale weji baa lagu barayaa weji xadey haddii lagu dhaho waa imis ama qofka nabar ku yaalla la yihahdo ma weji oo kaga yaal mise madaxa kale ilaa laba xugun bay kala leeyihin xaddi wejiga waa inaad taqaanid wejigu waa intaas wey ilaa baaطina lixyati rajuli ninka garkiisa gudahiisa mooyaane garka gudihiisa iyo wacaaridayhi labadiisa hareed alkafiifay alkafiifayni ee waaweynaa nin ga- hareedyo waaweyn leh ama gara weyn leh baa laga soo reebaya oo kuwaas gudahooda in la dhaqo waajib maaha korkaan saa gacanta loo marsho mooyaane gudahaas in la geliyoo la dhaqo iyada waajib maaha meeshii wejigayna ku yaallaan reedyada iyo garkuba oo haddousan garkaan jirin meeshii la dhaqi lahaa weye kuwaan maxaa la samaynayaa xaggan kore keliyaa laga dhaqayaa ee gudaha in la geliyo laguma leh garka weyn waa qofka marka usaa kaaga soo horjeedo oo aad la hadlaysa garka aadan jirkiisa ka dhex arkaynin timaha dhexdhexdooda jirkii ka hooseeya kuu muuqan maayo markaa la takhaadubka la hadlaysa kan kalena waa midka oo jirkii ka dhex muuqanayo timaha teelteelkaada ka dhex muuqda jirkii baa kuu muuqanaya gar weyn iyo garya saasaa lagu kala yaaba athaaliu midka saddexaad qaslulyadayni labada gacnood mayrigooda weeye maca almirfiqayni labada suxul lala qabo waay jiqilaha labada labada suxul macooda lala qabo ayaa la mayraya intaasaa la dhaqaya araabicu midka afraadina masxu aqali shayin shay kan ugu yar masixidii weeye shaygaasoo min basharati ra'si madaxa maqaarkiisa ah iyo jirkiisa ow min shacarihi ama timihiisa ah me- madaxa maqaarkiisa meel ka mid a ama timaha madaxa ku yaalla meel ka mida mayrigooda weeye waxaa le masixidooda weeye timuhu markay masaxaas wax tarayo idaa waktigii weeye lam yakhruj uusan bixin lam yakhruji ilmamsuuxu kii la masaxayay uusan bixin oo minhu shacarka minhu timaha ka mida u celi minhu shacarka ka mida minhu shacarka ka mida timaha ka mida markuusan bix- bixin weeye bilmaddi jiididda tinta markii la jiido waa inuusan ka baxayn can xaddi ra'si madaxa xaddiisa tintaan aa masaxaysa waa inay madaxa xaddiisa ku jidho dhinaca tinta loo jiiday u deganayso hadduu xaddii madaxa ka baxo masixidda tintaa la masaxay wax ma tarayso tinba dhan baa loo jeedaya foodan kuwa ku yaala xaggan wejigaa loo soo jiidi labadan gees oo qofka laba madaxiisa labada gees kuwa ku yaala labada garab xaggooda loo jiidi labada garab xaggooda waa tan xagga loo jiidi tanna xaggaa loo jiidi meesha la yidhaahdo qadaal qadaad baa inagu dhahna qadaalka waxa weeye jeegadaad tan laga qabtana xagga jeegadaasaa loo jiidi haddii xaddii ay ka baxdo tin banaankan maraysa noqoto dheer oo halkan laga masaxo dhexe dee madaxaas wax badan bay ka soo fogaato waxma u tarayso tintu waa inay madaxa xaddiisa ku jirdho markaas madhabkani waxa weeyaan haddii maqaarka madaxa meel ka mida madhabka imaam shaafici la masaxo ama qofku timihiisii oo xadda madaxa ku jira la masaxo meel un ka mida timahaas hal tinan allaha ka dhigay masixii waa u waa u waa u jiraa waa u jiraa ayb waxaase fiicanoo sunnayaashii lama gaarine dee madaxoo dhan inuu masaxo oo qaabka loo masaxo weliba u masaxo alkhaamisu midka shanaad alkhaamisu midka shanaad qaslurijlayni labada lugood mayrigooda wey maca alkacbayni labada canqow laga gaarayo labada caqw- canqow macooda lala qabo lukas ilaa canqowyada waa in la mayro asaadisu midka lixaadna tartiibuhu wuduuga tartiibintiisa weeye kamaa dakarnaahu sida aan usoo sheegnay loo kala tartiibiyo wejigay niyada ugu horeeya wejiga kabacdi gacnihii baa ku xiga masaxa u dhexeeya lugaha ugu dambeeya tartiibku waa kaa wayajibu waxaa waajiba oo la shardiyaa macnaha fi lwejhi wejiga iyo welyadeyni labada gacnood fi lwejhi fii qaslilwejhi wejiga dhaqidiisa iyo welyadeyni labada gacnood dhaqidooda waxaa la shardiyaa waxaa la shardiyaa iyo warijlayni labada lugood dhaqidooda waxaa la shardiyaa gaslu jus-in jus iyo qeyb in la mayro oo fowqa xuduudihaa xubnaha xuduudooda ka sarreysa min jamiici jawaanibihaa dhinacyada dhammaantoodna laga mayro wejiga markaa mayris wejiga waa laguu sheegay halkaa timuu ka bilowdaan oo kore ilaa lafgareedka dheg ilaa dheg wey meeshii marka say u taam noqoto waa inaa biyaha dhinacyada u dhaafisid fowqa xuduudiha xuduudda u lahaa halkaa ahayd tintu ka baxday korkeeda waa inaa xoogaa soo maqdo soo maydho dhinacyada dhagihii sidaas waa inaa hoos uga degtid meeshii kore kor uga de- u raacdid maa laa yatimul waa- waajibu ilaa bihi fahuwa waajib shaygii waajibkaa meeshuusan taam noqonayn ilaa in lala yimaado mooyaane shaygaana waajib kaloo noqonaya markaas si intii la rabay u taam noqoto waa inaad shishe u dhaafto macnaha weeyaan waana min jamiici jawaanibiha iska jir dhinacyadoo dhan hal dhinac keliya ma dhinacyadoo dhan lugahana ilaa canqowyadaa lagu yidhi kor uga baxa kor u dhaaf suxulladaa lagu yidhi gacnaha iyana xoogaa kor usii dhaaf wejigii waa sheegan waka si u taam noqotaa la doonaya markaasay kuu taam noqonaysa ayb calaa jamiici waxa weeyaan min jamiici jawaanibiha dhinacyada dhammaantood wayajibu waxaa kaloo waajiba waa an yajriya soo ma an yajriya almaaw biyuhu inay dareeraan bidabcihi dabci ahaantiis biyuhu dabcigooda waa inay u dareeraan calaa jamiici ajzaa'ihaa xubnahaas ajzaadooda dhammaantood xubnahaasoo dhan waa in biyuhu ka dareeraan markuu qofku mayray biyihii inuu saa ugu masaxo ama taabsiiyo waxba tari maysaysan dareereyn mayrid lama dhaho middaas masax bay noqonaysay sidii saliideyn oo kale ah haddaba waxaa la gerayaa wixii weesada wixii weesada burinayey baa la gelayaa wa yubdiluhu waxaa burinahaya hu oo wuduugiiya wuduugii waxaa burinaya kullu maa shay dhammaantii kharaja ka soo baxay min alqubuli xagga hore uwa duburi xagga dambe caynan iyo wa riixanba wax muuqdo cayna iyo wax riixa oo neeftaa qofka ka timaadaa labaduba weysada waa burinaya hor iyo gadaal wixii ka yimaada ayaa burinaya wixii aan manida ahayn manidu wax ka daran bay keenin oo qubayska ka weynaa bay waajibinaysa walamsuhumaa labadaas taabashadooda humaa labadee qubulka iyo duburta hore iyo gadaal labada meelood qofku wax ka yimaadaan labadaa taabashadooduna waa burin xaggee lagu taabtay bibuduuni raaxati calaacasha beerkeeda gacanta calaacasha ku taalla beerkeeda gudaheeda macnaha baadinkeeda aw butuuni اlasaabici faraha baadinkooda min nafsihi xaali qofka naftiisa ka ahaadeen ow gayrihi ama cid kalaba haddii uu isagu iska taabto xubnihii wax ka imaanayeen qubulkii iyo duburti meesha hore iyo meesha dambe ama cid kalaba uu ka taabto weysadiisi baa buras laakiin meesha uu ku taabtay waa calaacasha ama farahaas intooda gudaha xigta oo isdaboosha calaacalaa la yihahda dad marka qaar maxay dhahaan bacbacaley miyaa la dhahaa mise bacbacalayaal ya bacbaca la dhahaa soo ma oka labadaa calacalood wey anigu wax calaacalaan waa qanabi waay ayb min nafsihi xaali ka ahday inuu ayrihi ama isaga keyrkiisa walow liwaladihi ilmihiisii asagiiri yaraaba allaha ka dhigo hadduu buuryadiisa ama taabto duburtiisa ilmihii hadda dhashay allaha ka dhigo hadduu rabo meesha uu taabto marka duu xubinkii cawradaa yahay qofkan wax taabanaya baa weysadiisa buraysa waaye ilmihiisii sagiirka ahaaba ha ahaado hadduu rabo hadda kii dhasha hadduu doono ha noqo wa talaaqii basharatay dakarin wa unthaa wa talaaqii basharatay dakarin wa unthaa mid dhadig iyo mid lab labadooda jir labadaa jir kulankooda baa weysadii burinaya wayubdilhu bay la socota waxaa burinaya hee talaaqii basharatay dakarin mid lab iyo waunhaa mid dhadig labadooda maqaar labada jir oo istaabta labadaasoo kaa lab iyo kaa dhadigoo balagaa labadaasi gaaray xadda shahwati ishtiho iyo danayn iyo rabitaan iyo shahwo xaddeed oo dadka weliba dabcigoodu saliimka yahay ah way gaareen hadday doonaan hadda yase shahwo la-aan oo shayba ha noqdo oo qof du weyn ha noqdo dumara weyn mar hadday awal soo gaareen haddii labada kas- kale jinsiga rag iyo dumarka ah oo dad waaweyna jirkoodu istaabto weysadii waa buri labadaasoo laysa beynahumaa dhexdooda maxramiyatun wax maxramnimo aysan ahayn dad isku maxrama maaha binasabin bisababi nasabi maxramnimo dhexdooda maaha binasabi nasab ugu maxramnimaha aw radaacin nugmo aw musaaharatin xididnimo dad nasab iskugu maxramana maaha nuugmo iyo radaac isku ma- isku- maxram iskugu maaha xididnimona isku maxramnimo iskuguma ah marka shuruud baa meeshan ku jirta waxaa garatay nin iyo dumar baa la yihi nin iyo mid lab iyo mid dhadig hadday laba lab yihiin ama laba dhadig waxba kala burin mayaan wuxuuna waxaa lagu yihi basharatey intaasaa cilmi kas cilmi badan baa ka soo baxay laba jirkaa la rabaa ee wixii haddii maalan timuhu gacantiisu ku dhacdo iyo meelaha lamidkaado kale ama jirka ahayn basharo maaha weesadii ku buri mayso ayb balaqaa xadda shahwati gaaray xad shahwo guur iyo waxaa daneeya haddaysan gaarin baabaxays ama qofna waa qof weyn ilmana waa ilmo yara nin weyn iyo gabar yara ama ga- ama qof dumaroo weyn iyo wiil yara saqiira dee midkood baan gaarin labaduba waxaa lagu yihi balaqaa labadu gaaray xadda shahwati intaasaa waxaas qawaacida ka soo baxaya laysa beynahumaa maxramiyatun maxramniman aysan udhaxaynin hadday maxram udhaxeeyaan dadkii isdhalada waalidkii hooyooyinkii habaryarihii ayeeyooyinkii gabdhihii walaalaha waxaasay ka dhaxayso waxba kala burin maya maxramnimadu marka saddex bay ku imaan kardhaa binasabin kow waa dadkii isdhalay aw radaacin nuugma ismaba dhalin ilmahan qolo kale a nuujisay oo islaan kale caanihi nuujisay aw musaahara ama musaaharanimo waayo dadka markaa kow iyo labaatan ama laba iyo labaatan maxramnimada ku yimaado dumarka baa laga dhiga hooyanimada lix baa ka imaanaya hooyadii dhashay waa nasabka hooyadii nuujiso oo hooyo kale ahna waa radaac waa hooyanimo xaaska uu qabo hooyadii dhashay waa hooyo haddii addoomaha jiri jiray mulku yemiin uu gabar ku haysto hooyadii dhashay waa hooyo kale aabbihiis xaaska kale uu qabo oo isagaan dhaline islaan kale uu qabo waxa weeyaan oo nikaax ku qabo waa tii shanaad hadduu mulku yemiin ku haystana waa tii lixaad saas kale uga imaanaysa lix kale waxay ka imaanaysaa xagga gabarnimada gabadhow dhalay gabadhay wada nuugeen waa islaantou qabo gabadhay dhashay hadday islaanta is arkeen ya waayo wiilkou dhalay gabadhou qabo saasoo kale ka imaanaya walaalnimada labaa ka imaanayo gabadhii la dhalatay iyo gabadhii caanaha wada nuugeen habaryarnimada labaa ka imaanayso hooyadii dhashay gabadhii la dhalatay waa habaryarti hooyo nuujisay gabadhii la dhalatayna waa hooyo waa habaryar kaloo nuugid ah xagga nuujinta radaaca eedanimada sidoo kale labadaasoo kale ka imaanaysa eedadii aabihii la dhalatay caanahu nuugay islaanta caanaheeda u nuugay ninkii la dhashay waxay gabadhii la dhalatay waay walcamatu min ara- min aradaac macnaa caanaha ninkii irmaanshay islaantii la dhalatay baa eedda ah afarna waxay ka imaanahayaan xagga bintanimada waaye oo min alikhwa walaalayna ka soo jeedaan walaalkii la dhashay gabarow dhalay walaalkii isku caano ay nuugeen gabarow dhalay gabar walaashiisa oo ay wada dhasheen gabaray dhashay gabar walaashiisa isku caana wada nuugeen gabaray dhashay waxaasoo dhan waa maxar shuruuddii baa socotay ma og tahay laysa baynahumaa maxramiyatun binasabin ow ridaacin ow musaaharatin ay istaabteen bilaa xaa'ilin teed la-aan marka jirkoodu istaabtayna wax u dhexeeye ma jiro haddii wax u dhexeeyeen waysadiisi waa qabaa waay gacantoodu markay isku dhacday tusaale ahaan maraa ka xigtay waysadiis waxba ma gaarin wazawaalulcaqli waxa weeyaan caqliga oo zuula waysadiiba isna waa wayubdilhu wey waxaa burinaya wuduuga zawaalulcaqli caqliga oo zuula tamyiistii baa qofka ka tagta qofka caqligiisi baa la zuuliyey waa suuxay xumad iyo qandhaa ka badatay caqligii baa ka tegey way xanuun iyo waxbaa ku dhacay caqligii un baa ka tegey ilaa man qof mooye naama seexday qaacidan xaalu yahay mid fadhiya mumakinan xaalu yahay mid makaniyey xalqata duburi dabadiisa wareegeeda iyo wamaa xawlaha waxa hareeraheedaa dhulka makaniyey min al ardi bay ka dhigantay dhulka afar geeskaasaa ugu fadhiis ama dhulkaa ku fadhiyo ama kursi ama diyaarad ama gaari unsaha afar tarabucaas u fadhiis afar gees baa la yidhaha sidaa hadduu caqligu kaga tago sidaa ku gam-o oo ku seexdo isagoo kursi ama derbi ama shay saas dhulka saa ugu fadhiya waxa weeyaan markaan hurdana dee caqligiisu ma joogo weesadiisina waa u jidhaa weesadiisina waa u jidhaa waa inuusan qof caatadu ka badatay ahayn baa la yidhi ama qof cayilku ka bata kuwaas iyaga waa laga reebaa ayb wa ama alguslu mayriga ama qubayska fayajibu waa waajibahayaa caynan cayn ahaan wujuub cayniya wujuuban cayniya cala rajuli ninka iyo walmarad haweeneydaba idaa kharaja markuu soo baxo liaxadihimaa midkood maniyun labadooda midkood haddii mani ka soo baxdo fii yaqdatin soo jeed aw nowmin hurdu mani hadday un timaado qubays baa waajibay walow qadratan dhibic baa hallaha ka dhow manida timid waidaa waktigiina qubaysku waa waajiba hayaa uulijad la ilaajiyo ama la geliyo alxashafatu xashafada oo dakarka inta hore ah fii duburin dubur ow qubulin qubul wain lam yakruj maniyun maniba yousan soo bixin wax maniba yaysan imaan hadday isku galmoodaanna qubayskii baa waajibaya walaa waqaca yuusan ba dhicin intishaarun fidsanaan xubinkii dareen ama fidsanaan yeeshaba yaysan dhicin ilaajkaas mar haddou dhacana qubayskii baa waajibaya wayejibu waxaa ku waajibacaya cala almarati haweeneyda idanqadaca xayduhaa dhiiggeedu marku go-o caadada ah aw nifaasuhaa dhiig dhalmaheedu go-o oo waladad ilmaba ay dhasho hadduu doono ilmo qalalan ha noqdee ama ilmo dhicisa ama cadyara ama mudqa yara wuxuu doono ha noqdo qubayska waa waajibaya markaas wa furuudu lqusli qubayska faralyaalkiisu inaani waa labo alawelkan u horeeya niyatu dahaarati dahaaro la niyeysa wey lisalaati salaad loo dahaaro qaadanayo aw rafci lxadai lakbari xadadkii weynaa inuu iska koryeelayo waa ina qalbiga ku qabsato xadadkii weynaa qofkan junub weeye ama xaydkii baa go-ay ama nifaaski inuu qofkan iska koryeelayo niyeysanaya biyo isku daadi iska qubaysa maadaan waxba niyeysan taa waxba kama jiraan qof iska qabowsaday baa taa iska macnaha kuleylka oo kale ka qabowsaday cibaado haddii wuxuu wuxuu yihiin qubayska waajibkaa yahay waa inuu niyeysto inuu iska koryeelaya xadadkan qubayskii lagu lahaa inuu la imaanayo niyeysanaya waaya aw naxwihimaa ama wixii la mida labadaas bilqalbi buuna ka niyeysanayaa maca awali juz-in xubinkan u horeeya maciisa u niyeysan xubinkaasoo yaqsiluhu uu mayrayo hu xubinka oo min badanay jirkiisa meesha u horeysa qofka junubka oo jirkiisa biyaha ku bilaabayo ayuu niyada la imaanaya qofka junubka ee qubays waajiba qubaysanaya jirkiisaoo dhan waa kal cudwil waaxid baa le hal xubin oo kale uu ka dhigan yahay madaxa hadduu biyaha iskaga bilaabo markaasuu niyeysa dhinac hadduu iskaga bilaabo midig ama bidix ama caloosha ama dhabarka meel allaal meeshuu iskaga bilaabo markuu bilaabaya markaasuu niyeysan meeshuu biyaa dhaqay intuusan weli niyeysan dhaqideedi waa soo celinaya waaya waaba tana wuxuu yidhi fama qasalahu wuxuu uu dhaqay qablahaa niyada horteed laa yasixu ma ansaxayo oo fayajibu waxaa waajiba icaadatu gaslihi dhaqidiisa la mayridiisa soo celinteeda bacdaha bacda niya niya dabadeed waa inuu soo celiyo ku soo celi baa le waa inuu ku soo celiyo athani midka labaad oo qubayska labada arrimood oo la raba kan labaad taa waa niyadii tacmiimu badani jirkiisa inuu ku camimo weeye bilmaa-i biyo jirku waa xaggee albasharati maqaarka iyo washacari timahaba qofka janaabada ka qubaysanaya timaha salkooda iyo meelaha aan biyuhu dhab u gaarayn waa inuu aada ula socdo oo biyaha gaarsiiyo iska hubiyo fayajibu waxaa waajiba gaslu baadini kafiifi shacri timihiisu kay badan yihiin timaha baadinkooda in la dhaqo ama gaslu baadini kafiifi shacari waayo shacarka macnaha timihiisa timaha badan qofka leh timo badan timaha badan salkooda inuu dhaqaa waajiba kii timaha badnaa timahaas baadinkooda iyo gudahooda waa inuu mayro ama timaha badan gudahooda waa inuu mayro wey waa inuu gaarsiiyo biyaha weeyaan hal tin hadday hadhow biyuhu aysan gaarin qubayska ma ansaxayo qubayskana waa inuu biyo cad marka hore ku qubaysto hadduu isagoo janaabo iyo waxaa ka qubaysanaya iska jira uu saabuun iyo shaambayo marka hore isku bilaabo maya marka hore waa inuu biyahan saafida jirkao dhan gaarsiiyo hadduu markaa saabuuna iyo shaamba u baahanya kabacdi ha isticmaalo waay wayajibu waxaa waajiba gaslu maa shay mayridiis yaraahu uu arkayo annaadiru midka fiiriyey midka eegaya min aluduni dhegta xaggeeda waxa dhegta markii daloolkeeda saa loo fiirsho muuqanaya qofku waa inuu mayro dee mayrid kale maa biyaha saa lagu dhih maa shayga yaraahu naadiru arkayo min aluduni ka arkayo annaadiru kan eegaya min aluduni dhegta xaggeeda qaslu maa shay mayrigi yaraahu uu arkayo annaadiru min aludin oo ka arkayo meeshaa ku xidhida wamaana waa inuu qofku mayraa waajiba yadharu muuqanaya xaala taqawudi markuu qofku xaaji gudashada u fadhiyo ataqawud kow saxarada u fadhiyo wixii dabada muuqdo oo mina dubri dabada iyo wadabaqaati laalaabkeeda ah waa inuu mayro oo janaabada waa khasab intaas wamaana waa inuu qofku dhaqo waa qofkii dumarkaa yadharu muuqanaya wayejibu waxaa waajiba ku xihantaha qaslu maa yaraahu naadiru iyo wamaa baa waajiba yadharu muuqanaya xaalad taqawud inuu mayro qaslu maa yadharu iyo wamaa waqaslu maa inuu mayraa waajiba yadharu muuqanaya min farjil marati qofka dumarkaa farjigeeda ka muuqan idaa jalasa markay fadhiisato calaa qadamayhaa labadeeda lugood gomadaha hoose qofku markuu ku fadhiisto inta muuqanaya in ay maydhaa waajiba wa baadini qulfati man qof buuriyadiis hoosteeda inuu mayraa waajiba lam yuqtan aan la gudin qof aan la gudin dad waxaaba jira dee gudid la-aantaa iskaga weynaaday hadday rabaan adduunkaas waxyaalo kalea ka jira oo kuwo iyagoo aan weli la gudin soo islaamayaa jira oo kuwo wax guday waayo waxaa jiraya ku ku weynaanaya ama ku qaangaaraya oo waddankaa xataa meelaha qaar ka dhacda marka qofkaani meeshaan haraggaani saaran yahay waxaa ka hooseeya meel ka hooseyso in la dhaqaa ay lagama maarmaan ahayd haraggaanaan biyii ka celinaya wa baadini qulfati man qof hanjaftiis gud baadinkeeda hoose in la mayraa waajiba lam yuqtana la gudin iyo wamaa taxtaha waxa ka hooseeya in la mayraa waajiba waxa ka hooseeyana waa in la mayro wixii wasaq meeshaas waa in la dhaqo fayajibu waxaa waajiba an yejriya almaa-u biyuhuna inay dareeraan bidabcihi dabcigiisa calaa kulli daalika kaa dhammaanti biyuhu waa inay dabcigooda ku dareeraan biyuhu waa inay shubmaan masmasax lama rabo ashardu haalith shardiga saddexaad dukuulul waqti waqti waa inuu soo galo waa shuruuddan hadda xaggee saddex ka yahay tirsayaha la isku kaasi oo dhex gesha laba iyo tobankii kow iyo labaan soo marnay kii saddexaad hadda baa hadda ku noqon qubeyskii iyo weesadii iyo arrimahoodi baa soo dhexgalay gube- qubeyskii labow yeesha niyad iyo jirkoo biyaha lagu camimo wadoogiina lixbow yeesha intaasaa soo dhex gashay markaa dib baa loo noqonayaa waxaa lagu noqonayaa shuruuddii baa lagu noqonaya shardi maxaa ah salaada marka la gelayo la tukanayo waqtiguna soo galay cibaado kasta oo niyo loo shardiyo in la sameeyo ma ansaxayso ilaa in la ogaado waqtigeedu inuu soo galay mooyaane haddii la doono malay iyo ijtihaad ha lagu ogaado cibaadadii aan niyo u baahnayn iyada waxa weeyaan waqti soo gelidu ma baahna macnaa in la ogaado waqtiga inuu soo galay shardi maaha maalan qof baa hadda aadaanaya uu iska aadaanay isagoo aan iska hubin waqtigi markuu dhameeyey buu ogaaday inuu waqtigu joogay aadaankiisa waa u jiraa waqtiga hadduu waafaqay waa u jidha hadduusan waafaqin uma jidho wey dukuulul waqti baa shardiya wahuwa waqtigu zawaalu shamsi qoraxdu zuusho wey cirka bartamihiisa ka zuulasa lix saac meesha taaganta qiyaas oo liduhri zawaalkaasoo liduhri u ahaaday duhurku gormoo soo galaa bartamaha cirka markay qoraxdu ka zuusho xagga qorax u dhac wax yar u sikato ama u iilato ama u riixanto duhurkaa iskale wa buluuqu dilli kulli shayin shay dhammaanti hooskiisa hooskaa gaaridiisa weeye waqtigu milahu isagoo kale u gaara shay kastay hooskiisu inay isleekaadaan zaa-idan xaal yahay mid ka dheeraada calaa dilil istiwaa'i istiwaha hooskiisi istiwa waa maxay cirka markii qoraxda ku kala barnayd hooskii gomadaha kusoo ururay markii laga jaro inta soo hadhay iyo shayga hooskiisu waa inay isleekaadaan shay kastay hooskiisuna waa isleegyi taas oo lil casri u sugnaatay halkaa haddii la gaarana waa lilcasri lisalaati lcasri baa iska leh wa quruubu shamsi weeye waqti qoraxdu inay dhacdo quruubka oo lilmaqribi u sugnaaday maqribkaa iska leh wa quruubu shafaqi shucaaci inuu dhaco weeye alaxmari guduudnaa oo lilcishaai lisalaatilcishaaibaa taasna iska leh shucaaca guduudan markuu dhaco wa duluuculfajri waagu inuu beryo weeye fajarka assaadiqu runta sheegay almuctaridi faafayey januuban koonfur iyo shimaalan waqooy lilfajri salaada subax u ah lisalaatilfajri u ahaaday waaga beriga ooga dambe dacalna halkaasuu aadayaa koonfurta dhankaas junuub dacalna waxaa aadaya aggaas shimaal kaasna waxaa iska leh fajarkaa iska leh waay saasay waktiyadu kale leeyihiin salaadihii weeyaan fatajibu salaatu salaadu way waajibaysaa fii haadihi اlawqaati waktiyaasha iyaga ah dhexdooda baa salaadu waajibaysa wa taqdiimuhaa salaada horumarinteeda calayhaa waktiyaashaas in laga hormariyo waktigoo aan la gaarin la tukado wa taakhiiruhaa salaada gadaalmarinteeda canhaa waktiyaasha laga gadaalmariyo waktigiioo baxay la tukado labada jeerba min akbaril macaasi macaasida kuwa ugu weynanka badan bay ka mid tahay wa afshaxi sayi-aati dembiyaasha kuwa ugu foosha xun wey bay ka mid tahay salaaddii oo aan la gaarin iyo salaaddii oo waktigii laga saaro labaduba waa dembiye waaweyn oo foolxun oo khatara araabicu midka afraadina satru maa shay asuridi wey makaan in la astiro satru maa jir in la astiro jir qof jirki bayna surati rajuli ninka xuduntiisa iyo warugbatii laba lowyihiisa udhexeeyay lowgiis labadiisi low baa looga jeeda iyo wa jamiici badanilmarati haweenta jirkeeda dhammaan in la astro ilaa wejha wejigeeda iyo wakafeha labada calacalood mooyaane waa markay tukanayso wayajibu calayhaa waxaa dusheeda ku waajiba qofkii dumarka ahaa satru juz-in juz inay asturdho oo min jawaanibil weji wejiga dhi- dhinacyadiisa iyo welkafayni labada kaf wejiga hal hala daayso laba dhin iyo labada kaf jirka kalena hala asturo jirkii kale soo u taam noqdo wejiga halagu soo dhoweey maa laa yatimul waajibu ilaa bihdi wey fa huwa waajib halagu soo dhoweey jirka wejiga qeyb ka mida maradu ha qabato haddii kale madaxii ama timihii baa muuqanaya calaacalahana qeyb ka mida maradu ha soo gaadh oo ha qabato haddii kale gacantii kalean taam noqonayn saladaasna wata ilaa wajha wakafeha wayajibu calayha satru juzin min jawaanib alwajhi walkafayn wacala rajuli waxaa dushiisa ku waajiba satru juzin juz as- qeyb asturudeed juz waa qeyb min surati laga bilaabo min surati xuduntiisa ah qeyb xuduntiisa iyo wamaa xaadaaha waxa hareeraheeda la siman iyo wa jawaanibi rugbatay labada low dhinacyadooda soo laguma dhin waa ilaa xudunta iyo lowyaha ninka xuduntii waa in xoogaa kor looga kaco iyo dhinacyadeeda si xuduntii u taam noqoto in maradii gaadhay lowyuhuna sidoo kale waa in oo hoos looga dego si ay u taam noqdaan wa calayhimaa labadaba waxaa ku waajiba ninka iyo islaantaba calayhimaa cala rajuli walmara wey haweeneyda iyo ninkaba waxaa ku waajiba assatru asturid min aljawaanibi dhinacyada inay cawrada ka asturaan iyo jirka laa min asfale hoos inay ka asturaan waajib maaha hoos inay ka asturaan waajib maaha laakiin dhinacyada inay ka asturaan baa waajib ah waay iyo qofkii ama surweel inuu qabaan wax la mida lagu khasbi maayo ama meel sar hadduu saaga saaran yaho qofka hoos jooga u arki lahaa jirkiisa ama cawradiisa salaadiisa waa u jidhaa dhinacyadaa laga asturaya dhinacyada kor iyo dhinacyada afarta dhinac waa marada iska adiga xilkaa saanaya hoos xagga dhulka xigtaa xilkaama saarna hadda marka maxaa soo baxay dad qaba dhargaa gaaban surweel gaaban qofku markuu rukuuco ama sujuudo buu wuxuu u roorayaa xaggaa madaxa ama surweelkiibaa gadaal u rooraya markaasaa dhabarkiisibaa halkan ka muuqanaya dhinacii la rabay inuu ka asturo wey ama halkaana badhamadu furan yihiin shaatigii iyo qamiiskii iyo wixii xuduntii iyo halkaana waxaa muuqda jir la qarin lahaa lama rabo waxaa la rabaa dhinacyadii iniyo korba inuu ka asturo qofku waxaa la rabaa inuu halkan haddii inta laga fiirsho wixii o dhan halkaan halaf tahay oo funaanadii iyo shaatigii wixii o dhan halkaan isla muuqanay ilaa xuduntii lama rabo waa inuu sidaas badhamadiisa iyo xiisa u adkayso dad baa maro dhexda kusii xiran jir raggii hore salaada u dadaali jir marayba saa dhexda ugu sii xiran jireen ha iyagoo islaama halkan ay ka wax ka muuqdaan culimmada hore iyo odayaashii halkaasi go' saas ama maro ugu xihan jireen waaya marka waxaan hadda qofkii jirkiisii muuqanaya iyo dhabaradiisii iyo baryihiisii iyo sintii iyo waxaasna waxba kama jiraan wey wax salaadoo u hagaagay ma jiraan wayajibu waxaa waajiba an yakuuna saatiru inuu yahay shayga wax asuraya an yakuuna saatiru kan wax asuraya inuu ahaadaa waajiba yamnacu mid diidaya yamnacu mid mancinayo diidaya xikaayata lownilbasharati jirka midabkiisa ka warramidiisa maradaani waa inaysan ka warbixinayn qofku si u egyahay haddii qofku marada isagoo qaba shishadiisa laga garanayo inuu guduudan yahay qofku iyo inuu maarin yahay iyo inuu cas yahay iyo inuu madow yahay maro khafiifa ay tahay magacyaha loo yaqaanaay maryaha noocaas oo kale ah waxba ku asixmaya laguma tukanayo ko wa an yakuuna waa inuu yahay shayga uu ku tukanayo saatirkaaye malbuusan mid la xihan yahay oo dhar u qabo wey aw amase hayra malbuusan waa mid aan la xirnayn shay aan la xirnayn uu ku tukan karaa qof dhar waayey ama ka najaasoobay ama hadduu doono ha hayse dhoobo isku dhadhaji gebigiisiba jirkao dhan hadduu dhoobo ku ranjiyeeyo ku malaaso dhoobo waaweyn baa jira moogta bes jirkiisao dhan waa qarsoonyahi gebigiisi dhar kalena ma qabo hal mar buu saas wuxuu isku saaray shabakad yaroo dhoobo ah kulligiisba baashaasaa ku dhegdhegan malbuus maa dee dhoobadu wax la xirto maaha kan hore waa malbuusan aw kayra malbuus mid la xihan yahay midaan ahayn laakiin hadduu dhaho mugdi baan joogaa ama layrkaan daminaya ama teendhe ciriiriyaan galo ama qol ciriiriyaan galo isagoo qaawan inta dhexsaa yidhi waa ku tukanayaa waxba kama jiraan taas ma ah waaba tan ilaa falaa takfi kuma filna dulmatun mugdi iyo wakhaymatun khaymad sakiiratun yar guri ciriiriyahoo yaa buu gala khaymadaa yar buu gala al soomaali ama aqal carbeedda ama teendhadha waxa doontido waabkaa buushkaasoo kale ku dhex tukan isagoo qaawan wax kama jiraan wey alkhaamisu midka shanaadna waa istiqbaal lqibla halkaa ku joogo wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab